inaan ka tashano qorshaheena iyo danaheena inaan ka wada hadalno ilaahayna waafajiya u mahadcelinaynaa waxaa kaloo u mahadcelinaynaa runtii ciidamadii dadaalka badan ka sameeyey dhibaatooyinka dhulkan ka jiri jirtay waa la ogyahay oo hadda nabadan ku dadaalay dhiigooda u huray walaalaheen amisom iyo ciidanka militariga iyo booliiska iyo nabad sugid iyo kuwa koonfur galbeed marka mar labaad mar saddexaadba soo dhowaada waa idin mahadcelinaynaa idinkan imaashahan wasiirka hogeenka runtii nin khabiira iyo wasaaradaha oo dhan dhammaan oo maamul goboleeda ka socda iyo kuwa wasiirada dowladda federaalka wasaaradahooda ka socda iyo gabdhahaba dhammaantiina soo dhowaada runtii in wasaaradda qorsheyntu ay shaqayso oo qorshihii dalka laga fekero wax aad iyo aad u weyn waayo haddii la qorsheyn waayo laga fekeri waayo waxyaalihii aan soo marnaa lagu jiri doonaa oo lagama bixi doono marka wasaaraddu waxaan u rajaynaynaa kheyr badan iyo inuu ilaahay towfiiq waafajiyo dad aqoonteedii iyo aragtideedii waa eernimadeeda lena runtii waa joogaan waxaan u rajaynaynaa inay ayagana ilaahay uu waafajiyo dee gobolladan inay la shaqeeyaan aan ka rajaynaynaa anaga kolley wasiirkanaga inuu dowladda dhexe si dhaba ula shaqeeyo waa isku ognahay waana aaminsanahay inuu kalsooni badan uu dowladda dhexe uu ku qabo annaga inaan maamul nahay waa is ognahay laakiin anagoo maamul ah dowladda dhexe iyo wasaaraddeeda waxaan ka rabnaa in ayadoo taas tixgelinayso aysan kala hilmaameyn baashu aysan meelo kale u rarin oo ayadu ay noqoto wax miisaaman dalka oo dhanna taasaa u dana oo dalka fikirkiisa laga sameeyey wasaaradda qorsheynta anaga mararka qaarkood waxaan isnidhaahnaa amay ay xasuusneen inay maamul goboleedadu ay wax ku leeyihiin qorshaha markii aan siyaalaha qaarkood aan u fiirino runtii sababtoo ah ayaan dhexdaasa mara xisaabaadii waxbaa la sameeyey meelaha laga hadlay ayadoo laba bedelaan aragnay marka haddiiba la bedelaa lagu dari karo lana yareen karo lana kordhin karo meesha ayadaa waxbaa ka soo baxayo marka inay marka hore ahaato dadka iyo dalkub ay u sinaadaan xisaabta rasmiga ah waxyaalaha ummadda soomaaliyeed khilaafaadka jiri jiray lagu xallin karo waxaa ka mid ah in ummad walba waxay mudan tahay ama ay tahay ay hesho meeshii lagu badiyay in lagu bato meeshii lagu yariyana lagu yaraado meeshii wax badan ku jiraan oo wadanka khayrkiisa ku jiro oo baday ku jira inuu khayr ku jiro meeshii wax badan ku jirin aysan wax badan ku jirin marka haddii laakiin siyaalo kale qofku siduu rabo u miisaami karo inay soo baxdo wasaaradda nafteeda kalsooni daraa laga qaadaa kalsooni daradaasna dalkao dhan ay wax u dhimaysaa marka soo dhowaada annaga aad i aadaan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan idinkoo ka hadlaysaa qorshihii qaranka qorshaha qaranka wax loo baahan yaha waa in wax la qorsheeyo adduunyadu maanta horumaray gaartay wax walba waa qorshaysatay annaga qorshe la-aana inta la fafadhinaa marka dadka meeshaan ka kicin lahaa dalka iyo dadka idinka waa aqoonteedana waa leedihiin fursaddeedana maanta waa haysataan marka waxaan idin rajaynaynaa inaad fursaddana ka faa'idaysataan aqoontiinnina laga faa'iido oo ummadda soomaaliyeed dadkii shalay waxaa idin baray hooyooyinkii aabbayaashii iyo waddanka aad wax u soo barateen oo maanta dhibaato weyn ku dhacday dhibaatadii ayada ah dadkii taariikhdii soo celiyo runtii taariikhdu wayn qoraysaa annagoo dhan waana qoraysaa laakiin haddana ninba meeshii ku jiro oo ka gala ayay qoraysaa ninkii dhibaatooyinkan jira sikiyo dhibka wadana sidaasay u qori doontaa taariikhdu ninkii dhibaatooyinkan soo yareeyo oo waaba dhaceene laakiin haddana sida loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan ka shaqeeyo wakhtigiisii iyo aqoontiisii geliyana asigana waa qoraysaa marka waxaa idin rajaynaa kuwa dhibaatooyinka soo yareeyey horumarka adduunyada gaarayna dalka gaarsiiyey oo wixii oon aqoona ay lahaayeen oo maanta adduunka horumar badanaa la gaaray labaatankan sanoo aan burburnay adduunyadu sida ay tahay runtii waa la garan karaa labaatanka sanoo adduunkana hormaree waay annagana labaatanka sanoo dib aan u dhacnay marka dadka dalka iyo dadka soo gaarsiiya allah idinka dhigo allahan idin fududeeyo annaga wax kaloo hadda idin dhahna male waxaan idin leenahay wax fiican dalka iyo dadka u qorsheeya oo cadaaladda iyo soomaalinimada iyo wadaniyaddaba ku jirto soomaaliya waddankan iyadoo waddamada adduunka aysan gaar ahaan afrika aysan waxgaarina soomaaliya waxay ahayd waddamada waxgaaray waxyaalo badan haddii lagaaga sheekeeyo waddankeena uu gaaray dowladaha qaarkood haddaysan gaarsiisanin haddana anaga inta meesha ka soo dhacnaan waxaan tegnay meesha u hoosayso wixayna geeyeyna waa isla fahamsannahay marka runtii qabiil iyo qaran waa isqaban waayeen waana aragnay xaqiiqda markii loo noqdo annaga waxaan rabnaa in qabiil iyo qaran la kala qaado qarannimada qaadano qabiilka meel la iska dhigo maamul goboleedadan anaga maamul qabiileed inaan la dhisin oo la dhisaan rabnaa maamul goboleed inay dhismaan dadka isla degan inay wax isku darsadaan isla shaqaystaan wax isla lahaadaan laakiin inay qolo tiraahdo annagaa le meeshan qolona tiraahdo annagaa meeshan le qolona tiraahdo annagaa meeshan le dowladnimo kuma imaanayso annaga federaalka aan hadda qaadanay waxaan rabnaa federaal ummadda horumarka in la gaarsiiyo magaalooyinka in la gaarsiiyo iskoolaadka la gaarsiiyo isbitaallada la gaarsiiyo jidadka la gaarsiiyo laakiin dalka iyo dadka aanan dhibaato u keenin oo aanan dadku kala qoqobin oo dadku dhibaato gaarsiinin haddaad idinku qorshaysaan marka taas si ay dadku u wada noolaadaan ay dadku isku aaminaan haddaad idinku qorshaysaan waddadaasaa la mari doonaa haddii laakiin waddo oo dadka lagu kala qoqobo oo dadka qaarkiisa ay u fakerayaan maamul gobolba aysan noqon maamul qabiileed ay maamuladu noqdaan haddaa idinku u qorshaysaan haddana saasay noqonaysaa idinka in idinku soo bixi doonta marka dambe marshe qorshe qeyr qabaan idin rajaynaynaa ilaahayna waa idin baryaynaa waana idinku garab taagannahay wax alle alle wixii wanaagsan inaa idinkala shaqayna waana mahadsantihiin magaaladan maydhabo waa xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ka soo qayb galay dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliya ay leedahay tan iyo maanta warbixintuna waxaa dhihi lahaa warmurteedkuna waa sidaa kale golaha tala bixinta qorshaha qaranka ayaa magaalada maydhabo xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed ku kulmay maantu ay taariikhku ahayd shan iyo tobanka agost labada kun iyo lix iyo toban waxayna isku raaceen qodobada soo socda golaha tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu hagayaa maamulka iyo hirgelinta qorshaha qaranka laba guddiga tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu soo dhowaynayaa hannaanka qorshaha qaranka saddex guddiga tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu soo jeediyey in la xoojiyo xiriirka iyo hagidda dhammaystirka qorshaha qaranka waxaa laysla gartay in la qabto shirkan shirka xiga ee golaha taariikhdu marka ay tahay kow iyo soddonka bisha agost labada kun iyo lix iyo tobanka laguna qabto oo lagu lana casumo beesha caalamka inay ka soo qayb galaan afar in guddiga tala bixinta qorshaha qaranka la wadaago qabyo qoraalka qorshaha qaranka dowlad goboleedyada oo dhan inta aan la baahin si ay uga soo tala bixiyaan shan guddiga tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu isku raacay in la sameeyo hannaan qaab dhismeed iyo isku duwid isku dubaridid howlaha qorshaha qaranka guddiga tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu soo dhowaynayaa kordhinta doorka haweenka ee ku xusan qorshaha qaranka guddiga tala bixinta qorshaha qaranka wuxuu u mahadceliyey wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka shaqada adag isku dubaridda isku dubaridka howlaha qorshaha qaranka wacalaykum asalaam intaas ayd tala bixintii ay soo jeediyeen guddiga tala bixinta